wasaaradda maaliyadda ee dowladda soomaaliya ayaa baarlamaanka u gudbisay miisaaniyadda dowladda ee sannadka labada kun saddex iyo tobanka taasoo gaaraysa in ka badan afar iyo siddeetan milyuun oo dollar oo ay wasaaraddu sheegtay in inta badan daqligaasi uu ka imanayo gudaha waddanka soomaaliya wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho axmed xasan colaad ayaa maanta la kulmay wasiirka maaliyadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowladda soomaaliya wuxuuna maxamuud xasan suleymaan wuxuuna ka wareystay inuu sharaxaad ka bixiyo miisaaniyadda dowladda ee sanadka labada kun saddex iyo tobanka miisaaniyaddan waa miisaaniyaddii loogu talagalay sanadka laba kun iyo saddex iyo toban waa miisaaniyaddii muddo dheer ugu horeysay oo si sharciyeysan si sharciga waafaqsan loo gudbiyo baarlamaanka loo gudbiyo waxaan rajeyneynaa baarlamaanku inuu maanta iyo beri discussion ka yeesho sabtidana ay ansixiyaan insha allah miisaaniyaddaas waa miisaaniyad inteeda badan dakhligu uu ka imaanayo waddanka gudihiisa aanuna ku rajan weynahay sida loo saadaaliyey inay usoo baxdo qayb yar baa jirto oo ka mid ah developmentiga ah oo aanu ka filayno debadda miisaaniyadda dakhliga inteeda badani waxay ka soo baxdaa hadda furdada iyo ayraboorka oo soo raaca waxaa weheliya xagga dakhliga markaan ka hadlayno in intaas wax badan ka yar oo ka soo baxda canshuurta loo yaqaana canshuurta beriga qorshayaal waxaanu ka leenahay hadda adag oo ah inaanu la tallaabsanno nabadda oo meelihii nabaddu gaartaba aanu canshuurahaas nabaddu gaarto iyo adeega dowladda uu gaaro aanu anaguna canshuurihii ka bilowno oo ka fulino baanu qorshahayagu yahay marka waa in mise marka miisaaniyadda ugu talagasheen sanadka soo socda tira ahaan
miisaaniyadda dakhliga ee sanad soo socda waa siddeetan iyo afar milyan iyo saddex boqol iyo siddeetan iyo lix kun oo dollar marka uu kharashku intaa ka badan yahay oo yahay boqol iyo toddoba milyan iyo saddex boqol oo kun farqi waxaa ku jira ah labaatan iyo saddex milyan iyo badh farqigaas iyo wax ka badanba waxaanu rajeeyeynaa inaanu daboolno markii sanadka la guda galo oo sida aan kuu sheegay rajooyinka meelaha aan rajooyinka ka qabno oo ah inaanu canshuurtii dakhligana kor u qaadno xiriirka yaga dabadda aan lananahay shaqeeyo waxaan rajeeyeynaa in farqiga deficitka oo hadda miisaaniyaddu muujinayso iyo wax ka badan baanu soo xirayno marka baarlamanka oo arintan hadda miisaaniyadda hor dhigteen markii baarlamanku ka doodo oo la ansixiyo mays leedahay way dabooleysaa dhammaan baahidii dowladda hadda inta badan waxaan arki jirnay in mushaaraadkii ciidamada ama shaqaalaha dowladda muddo dheer ay mushaar la-aan ay ku dhacdo marka waxaasoo dhan ma dabooleysaa is leedahay baahidii ay dowladda u qabtay dhinaca dhaqaalaha ama shaqaalaha ama ciidamada baahida kharashka caadiga ahaan lahayd haddii wax walbaa caadi yihiin ma dabooli karto miisaaniyaddani miisaaniyaddani waa miisaaniyad ka yar inay daboosho baahida jirto oo dhan aada uga yar laakiin waa bilow wanaagsan oo aan isleenahay haddii iyadu hirgasho kuwa ka dambeeyaana waa ka ficnaanayaan si fiican bay inoo hirgelayaan rajadu waa fiican tahay waad ogtihiin oo nabadii sidii ahaan jirtay waa ka wanaagsan tahay iyadaana furo u ah horumar iyo dakhli la wanaajiyo wax walbaba iyadaa furo u ah marka su-aashaada haddaan si kooban uga jawaabo baahida jirta ma dabooli karto miisaaniyaddaani laakiin waa bilow wanaagsan oo aan rajeynayno wakhti aan fogeyn inay daboosho hadda dowladdaoo kale isballaarinay ku jirtaa gobollo badan oo waxaa jira hadda dowladda gacanta u soo galay hadda markaan ka hadalno kale magaalo madaxda gobolka jubbada hoose kismaayo oo kale waxay ka mid tahay ilaha dhaqaalaha oo kale ee dowladda wax ka soo geli lahaa marka qorshaha mida kugu jirtaa maaliyad ahaan in dekeddaas aada qorshe u samaysaan oo sidii dhaqaalo dowladda ugu soo geli lahaa waa aniga kuu sheegayoo idhi waxaanu la tallaabsanaynaa horukaca nabadda kismaayo waqti dhow baa la qabtay weli maamul looma samayn weli dekedeedu si toosa uma shaqaynayso waxaa iyada ka horeysa oo la qabtay marka oo iyada lafteedu dekada inkastoo ayna sida kismaayo u weyneyn ku talagalka iyagu waxaa weeye meelahaasoo dhan dowladdu inay maamulka gaarsiiso ma aha inaanu canshuur ka qaadana keliya canshuurta waxaa ka horeeya in ay dadkii nabadgelo helaan inay helaan servicekii dowladdu bixin jirtay markaasna laga qaado wixii iyaga ku waajibay oo cashuurtaha marka qorshuhu waa noogu jiraa inaanu marka tagno inaanu kismaayo tagno inaanu meel kasta oo cashuur ku waajibtay sida borderska caadiga ah oo kale oo aan dekadaha ahayn aan tagno
kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda soomaaliya maxamuud xasan suleymaan oo magaalada muqdisho ugu warramaya waryahayaga axmed xasan colaad